kulan wanaagsan ayaana leenahay subax wanaagsan meel walba ad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararkaas wax walba hadahan oo kale aad ka dhagaystaan raadiyo xadaado marka laga reeba subaxnaba jimcaha mar kale subax wanaagsan saaxiibyaal waa subax talada taarikhdan ay ku aastaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada saakee barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay guddoonka ee baarlamaanka hirshabeelle faahfaahin ayaan idinka hanaa barnaamijkan falaqaynta wararka ayaan goor idinkugu soo gudbi doonaa qaramada midooba ayaa war cusub ka soo saartay xiriirka soomaaliya iyo waa kadib ceyrintii himsom waa idinsoo gudbi doonaa saaxiibayaal khubro kenyaan ah waxay xaqiijiyeen in soomaaliya ay guula uga socoto kiiska dacwadda ee badda waxaad dhegaysan doonteen falaqayn ay baxsheen maraykanka kun askari oo ka tirsan ciidanka sitagaarka u tababaran ayuu u dirayaa bariga dhexe sababta uu ugu diraya ayaan xog inkaga haynaa barnaamijka falaqaynta wararka ayaan saaka idinkugu soo gudbi doonaa maxaa ka jira in al-shabaab iyo dowladda federaalka soomaaliya iska kaashadeen xargii mukhtaar rabuc cali oo mansuura laga soo xiray magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka koonfur galbeed faahfaahin ku saabsan ayaan falaqaynta wararka saakoy idinkugu soo gudbi doonaa madaxweynaha jubbaland hay-adaha ammaanka jubbaland ayuu ku amray in baaritaan dhab ah ay ku sameeyeen dilkii nabadoonkii xal lagu dilay gudaha kismaayo waad maqal doontaan saaxiibayaal maamulka jubbaland ayaa ka hadlay dil xalay kismaayo lagu geystay nin nabadoon ahaa oo meelahaasi ku noolaa falaqaynta wararka ayaan faahfaahin ku saabsan idinkugu soo gudbi doonaa wadahadallo u dhexeeyay labada gole ee hirshabeelle iyo sidoo kale guddoomiyii xilka laga qaado oo ka dhacay beledweyne ayaana ku soo dhammaaday natiijo la-aan barnaamijkan falaqaynta horarka ayaan idinkugu soo gudbi doonaa qodobada soo raaca xubintii kalamaan ayaa barnaamijkan aad ku dhagaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaray inla socodsiiya dooniga xasana cumar axmed raxiim saxeefa ayaa barnaamijka farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta horarka ayadlena saaxiibyaal kusoo dhada barnaamijka oo dhan subax wanaagsan meel walbaa joogtaan si kastoo maqraad iyo cadaadad idin soo garayaba ee barnaamijka falaqeynta warka ayaad degeysanaysaan raad iyo cadaado ayuuna idinku imaanaya saaxiibayaal waxaan ku bilaabayaa maamulka hirshabelle caasimadiisa jowhar oo shalay ay kulan ku yeeshaan xildhibaanada baarlamaanka hirshabelle sheegeena in khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay ayaga iyo guddoomiyahoodii khilaaf cusub oo u dhexeeya guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle iyo gudoomiya ku-xigeenka koowaad ayaa yimid kadib markii gudoomiye cismaan cismaan waa cismaan barre maxamed oo baarlamaanka hirshabelle fasax geliyay islamarkaasna uu xiray kulamada baarlamaanka hirshabelle oo in muddo ama aysan wax kulan ah aysan yeelan hayshe talabadaas ayaa waxaa ka horyimid gudoomiya ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabelle cali maxamed ciise ayadoona sheegtay in xiritaanka kulamada baarlamaanka uu yahay mid sharci darro ah siraaad oo ay ku qabtay magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle ay ku sheegtay inuu qof ka maqan gudaha baarlamaanka uusan xiri karin kulamada islamarkaasna looga baahan yahay inuu xaadir ku yahay kulamada baarlamaanka hirshabelle ku yahay magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle waxay hadalka intaasi ku dartay in gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle cismaan barre maxamed looga baahan yahay inuu dib usoo laabto jowhar xilli baarlamaanka hirshabelle uusan kulmo wax kulmaa uusan yeelin in ka badan saddex bilood
waxaan nahay annagu haddaan nahay baarlamaanka golaha baarlamaanka sharci ilaaliyayaal aan nahay maadaama aan nahay sharci ilaaliyayaal waxaan rabnaa inaan sharciga annagoo midaysan oon kala raaricin in aan ilaalino sharciga waxaa lai sheegay baarlamaanka inuu guddoomiyahani baarlamaanka cismaan barre maxamed oo jooga magaalada xamar inuu soo diray masad uu leeyahay waxaan ku xidhay baarlamaankii aniguna waxaan ahaa qofka xarunta ku sugan oo ah kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka waxaa la rabaa inaan ilaalino sharciga baarlamaanka haddii la xiraayo waa in la xiraa asagoo golahiisi jooga qofka xiraayana waa inuu ku sugan yahay xaruntii baarlamaanka hirshabeelle ma xiri karo qof ka maqan hirshabeelle gebi ahaan xaruntii hirshabeellena ka maqan ma xiri karo baarlamaanka waxaan leenahay arrintaasu waxay gef ku tahay sharciga ma aha sharci in la xiro waxaana leeyahay ma xirna baarlamaanka hirshabeelle ee waa inuu ku soo xaadiraa xaruntiisii iyo iyo iyo iyo meeshuu ka shaqaysanayo waa inuu yimaadaa
gudooga ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabelle ayay taasi ahayd oo magaalada jowhar ee xarunta ee hirshabelle ka sheegtay in gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle uusan xiri karin isagoo ku sugan magaalada caasimada ee muqdisho kulamada baarlamaanka hirshabellena ee sheegtay inuu furan yahay islamarkaasna ee baarlamaanka hirshabelle kulamadiisa caadiga ahaa uu sii yeelan doono kulan wanaagsan aad leenahay saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyo xadaado ayuuna ay idinku imaanaya saaxiibayaal xiriiro aan la sameynay gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle ee cismaan barre maxamed si uga jawaab eedeynta uga timi gudooga-ku-xigeenkiisii iyo sidoo kale qaar ka mid xildhibaana baarlamaanka hirshabelle nooma aysan suurto gelin inaan qadka telefoonka aan ku helno balse marka ugu horreysa oo nala hadlo saaxiibayaal waan idin soo gudbi doonaa kulan wanaagsan aad leenahay barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyo xadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal ee qarmo midoobe ayaa war cusub ka soo saartay xiriirka dowladda federaalka soomaaliya iyo xiriirkooda kadib ceyrintii ee nax hesom ee dowladda federaalka soomaaliya ay waddanka ay ka ceyrisay sarkaal sare oo ka tirsan qarmo midoobe ayaa niyad wanaagsan ka muujinaya xiriirka diblomaasiyadda iyo kan dhaqaale ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo qarmo midoobe ee lix bilood kadib kadib markii soomaaliya ay ceyrisay ergigii qaramada midoobey ee soomaaliya nichas hensom kaliyaha xogyaha guud iyo qaramada midoobey ee africa ayaa hadalkaasi ka jeesay kadib markii ay soo gabagabaysay safar dhan waa shan maalmood ah oo ay ku tagtay soomaaliya kaas oo ujeedadiisu ahayd in si caadi ah looga dhigo xiriirka labada dhinac kaytin waxa ay sheegtay in labada hadal ay la yeelatay madaxda dowladda federaalka diiraddan lagu saaray hanaanka siyaasadda iyo dhaqaale ee dalka iyo xiriirka qaramada midoobey ee soomaaliya waxay sidoo kale ay sheegtay inay ka wada hadleen waa israade aaraade dhegeystayaal ay ka wada hadleen sida ay sheegtay kaliya xogyaha guud ee qaramada midoobey ee geeska afrika ee arrimaha qaxootiga iyo sidoo kale xaaladda cunayar ee ka jirta qiimo ka mid a soomaaliya waxaan ka wada hadalay maamulka siyaasadda asaaska nidaamka federaalka iyo sidoo kale xaaladda dhaqaale ee dalka ayaa keeta ku tiri hadal ay siinaysay qaramada midooba safarkeeda ayaa yimid dhowr toddobaad kadib markii qaramada midoobe erga cusub usoo magacoobda soomaaliya kaas oo ahaa james warden oo u dhashay dalka mareykanka kadib markii lix bilood oo dalka uusan joognay wax ergiga ah oo qaramada midoobe ku matila soomaaliya xiriirka labada dhinac ayaa xumaaday kadib markii soomaaliya ay bishii juun ee sanadkani ay ceyrisay ergigii qaramada midoobey ee soomaaliya nichas hemsom ay ku eedeysay inuu faragelin xoog leh uu ku hayo arrimaha gudaha ee ummadda soomaaliya kulan wanaagsan aad leenahay barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanay saaxiibayaal khubro kenyan ah ayaa waxay xaqiijiyeen in soomaaliya ay guul uga socoto kiiska dacwadda ee badda kala dhexeeya kenya kenya uma furna in wax aysan lahayn in ay dulmaasiyada kula heshiiso dowladda federaalka soomaaliya markay noqoto maranka badda ee u dhexeeya labada dal waxaa sidaas xaqiijiyo khubro kenyana qubrada dhinaca badda ee dulmiyaasyada ah ayaa shaaca ka qaaday in go-aanka maxkamadda caalamiga ah ee heeg ee ku saabsan kiiska bad waa badda soomaaliya ay u badan tahay inuu noqdo mid kenya aysan ku farxi doonin qubradan ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay rubaysan yihiin in danaha waa dalal kale oo shisheeye ay mas-uul ay ka yihiin xiisada ka dhex xoogan labada wadan khubrada waxay sidoo kale ay sheegeen inay rumaysan yihiin inay tahay in kenya ay wax walba ay sameyso inay ku qanciso soomaaliya inay ka laabato dacwadda badda oo ay hadal dulmeesyada ay kala furto sidoo kale waxaay sheegeen inaysan wax ka inay ka dhigan tahay jaamacadda eh, international oo khubra ka dhigta ayaa sheegaya oo kenya waxay ugu baaqeen inay iska ilowda african ah ay soomaaliya u tahay walaal kenyan ah oo ay qasab tahay inay sameysay wix ay tabasho ay ka qabto dowladda federaalka ah ee soomaaliya kenya waxay raadisaa ah, xal ka baxsan maxkamadda waa ina soomaaliya ay kala hadashaa meel dibadda ka ah maxkamadda mowqifka soomaaliya waa ay nugu aaldhaceen wuxuuna ugu dambeynta noqon doonaa mid ku qasba ayay qobradu sheegayeen in maxkamadda ay qaadato go-aankaasi cadaadiska sii kordhaya ee kenya ay saareyso dowladda federaalka soomaaliya ayaa khubarada waxaay rumaysan yihiin inuu ugu wacan yahay ayada u muuqata guuldarada usoo socota kiiska bac- eh, maxkamadda s g saas daraadeedna ay dooneyso inay ku qasabto soomaaliya in bac- dacwadaas ay ka laabato dowladda federaalka soomaaliya ayaa marar badan ku gacan sayrtay baaqa dowladda kenya ah inay kala hadasho meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda ee c g muranka badda ee dowladda federaalka soomaaliya kala dhexeeya wadanka kenya kulan wanaagsan aan leenahay barnaamijka falaqeynta wararka ayaa degeysanaysaan raadiyaha cadaaduha ayuuna idinka imaanaya saaxiibaya baraga dhexe ayaa markii aan aan aadayna siihayaha xogayaha difaaca ee dalkaasi mareykanka peyton oran ayaa waxa uu sheegay in kun askari oo kale ay u daryaan bariga dhexe sababo difaaca kadib markay cabsi kaga timid iiraan sida uu hadalka u dhigay qoraal kooban uu soo saaray ayuu ku sheegay inuu amray in ciidamadaasi loo daadguraya bariga dhexe si ay wax uga qabtaan cabsida salgida ciidamada cirka iyo kuwa dhalka ee danaha mareykanka ku leeyihiin ba- dalalka geeska Afri- waa bariga dhexe tallaabadaasi ciidankaasi lagu daadgureynana ayaa timid saacado un kadib markii militariga mareykanka ay soo bandhigeen sawiro cusub ay sheegeen in ciidamada ilaaliyada ee gacaanka iiraan ay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday mid ka mid ah maraakiibta shitaalka ee ma- eh, mareysa ee meel u dhow gacanka hormees ee xebaha wadankaasi iiraan barnaamijka falaqeynta wararka ayaa degeysanaysaan raadiyaha cadaadua ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka ayaa degeysanaysaan raadiyaha cadaadua ayuuna idinka imaanaya waxaa inta badan eh, iswada casilay eh, golihii deegaanka degmada burtanle ee gobolka nugaal ee puntland kadib markii shalay ay kulan la yeesheen la horkeenay mooshin waxaana xildhibaanada golaha deegaanka ay ka kooban yihiin eh, saddex iyo labaatan mudane lix iyo laba waa lix iyo toban mudan oo ka mid a golaha deegaanka burtanle ayaa iscasilay waxaana mooshinkan laga keenay gudoomiyaha deegaanka burtanle maxamed maxamuud axmed buur dibi kadib markii xildhibaanada golaha deegaanka ay ku eedeeyeen xilgooda shallaan xeerka golayaasha deegaanka puntland ayaa qaba in haddii saddex meelood laba ka mid a ay iscaasilaan sidaas daraadeedna la kala dirayo dhammaan golaha deegaanka islamarkaasna muddo shan iyo afartan iyo shan cisho gudaheeda lagu soo dhiso golo cusub oo deegaan haddii meesha ay ka baxaan golaha deegaanka hore ugu dambeyn mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland oo haatan ku sugan degmada burtile ayaa laga sugayaa inay soo dhisan galo deegaan oo yeesheen degmada burtile ee gobolka nugaal ee maamulka puntland kulan wanaagsan aad leenahay barnaamijka falaqeynta horarka iyo degeysanaysa raadiyaha cadaaduha ayuuna idinka imaanaya xisbiga amni iyo cadaalad ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa magaalada nairobi caasimadda wadanka kenya ku qabtay shir saxaafad ay kaga hadlayeen dad lagu laayay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya oo xisbigaasi uu ku dhisan yahay shir ay tahay xisbigaasi tacsi kadib fariin ugu direen dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka galmudug waxaa kasoo saaran dhowr qodob qodobka ugu horreeya ee soo saaran xisbigaasi ayaa ahaa tacsi ay u daryaan dadkii kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee ku nafwaayay rabshada ama dhibaato ka dhacda duleedka magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee galmudug qodobka labaad ee soo saaran xisbigaasi ayaa waxau ahaa in maamulka galmudug ay ka codsanayeen in cadaaladda la horkeeno dadkii dalkaasi ka dambeeyey oo xisbiga uu sheegay inay yihiin dad la yaqaan oo ku nool qeybo ka mid a gobolka nu- galmudug waa deegaanada galmudug maamulka galmudug ayuu xisba ugu sheegay in isaga uu mas-uul uu ka yahay dadka kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee halkaasi ku sugan haddii aysan ammaankooda damaalad qaadi karinna wuu xisba ugu baaqay inay dadkaasi ay kusoo celiyaan deegaanadooda ee koonfur galbeed ee soomaaliya wuxuu xisbigaas oo la-aantiisa cas iyo bisha cas ugu baaqay inay maalgelyo siiyaan dadka kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee lagu xasuuqaya galmudug xisbiga shacabka koonfur galbeed ayuu ugu baaqay inay isku imaadaan kulan ballaaran oo looga tashan doono ayaha dadka kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee ku nool galmudug ugu dambeyn gudoomiyaha xisbiga amaan amni iyo cadaalad ee koonfur galbeed ayaa sheegay in dadka koonfur galbeed si gaar ah looga ugaarsanayo taasi inay cadani u tahay in dowladda federaalka soomaaliya geedii heer wasiir ah u saartay hal qof oo lagu dilay beledweyne halka uu sheegay inaysan kasoo hadal qaadin dadkii lagu yaay lagu laayay magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed sidoo kale gudoomiyaha waxa uu sheegay in mukhtaar rabu calow masuur uu ku xiran yahay uu u xiran yahay ee dowladda federaalka soomaaliya iyo al-shabaab inuu xirir uu ka dhexeeya villa soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya iyo al-shabaab ay iskala shaqeeyeen qorshihii dhowaan la doonayay in lagu dilo madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakar cali xasan kulan wanaagsan idin leenahay barnaamijka falaqeynta wararka ayaad dhegeysanaysaan qayb ku dambeeya barnaamijka ayaan soo gaarnay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed doobe ayaa si kale wuxuu uga hadlay dil xalay ka xubaysan ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ugu geysteen nabadoon caanka ah ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose islamarkaasna wax ka mid ahaa waxgaradka magaalada kismaayo madaxweynaha ayaa tacsi u diray qoyska ehelada uu ka baxay allah u naxariistee nabadaan cabdiqaadir ibraahim xasan oo uu sheegay in al-shabaab ay ka dilaan gudaha kismaayo madaxweynaha waxaa la uga bariyay nabadoonkana jalada farduusa ka waraabiyo isagoo dhinaca kale hay-adaha ammaanka faray in baaritaan dhab ah ay ka sameeyaan gacan kusoo dhigaan kuwa ka dambeeya dilka allah naxariistee nabadan cabdiqaadir ibraahim xasanna xalay ka xoobaysanna ay dilgu geysteen gudaha kismaayo ee gobolka jubbada hoose beledweyneha ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa xalay kulan u dhexeeyey xildhibaano wasiire ka socda hirshabelle iyo gudoomiya xilka laga qaaday yuusuf axmed hagar dabageed balse xilka qaysiis ka horyimeed yuusuf axmed hagar dabageed kulankaasi intiisa badan waxaa diiradda lagu saaray sida xal buuxa looga gaar lahaa khilaafka ka dhashay xilka qaystii yuusuf axmed hagar dabageed islamarkaasna xiisad ka abuurtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ha yeeshee la sheegay in kulankaasi oo marka dambe fashil uu kusoo dhammaaday warar hoose oo saaka raad iyo xadaad heleysa waxa ay sheegayaan in xubnaha waa xubnaha xildhibaanadii wasiirada hirshabelle ay yuusuf axmed hagar dabageed ka dalbadeen in uu wareejiyo xilka ha yeeshee taasi uu ka biidiideyna waxaana fashil kusoo dhammaaday kulankii labada dhinac ay ku yeesheen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xiisada ka dhalatay xilka qaysta gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa weli ka taagan qeybo ka mid a gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo fadhow ah maamulka gobolka hiiraan waxaana yuusuf axmed hagar dabageed uu sheegay in madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare xilka uusan ka qaadi karin isagoon dalka dibadiisa ku maqan waxaana warac waxaana madaxweynaha hirshabelle xilkaas ku maqnaa dalka kenya waxaa sidoo kale jira wadahadlo uu hormad uu ka yahay ogaaska ogaas xasan ogaas khaliif oo ogaas rooble ku magadha islamarkaasna la doonaya in xiisadaas la dejiyo sidoo kalena xal laga gaaro dilkii taliyihii qeybtii booliiska ee gobolka hiiraan maxamed macow xalane kaas oo ku geeriyooda dagaal ka dhacay duulaadka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qeybu dumi barnaamijka aysan soo gaaran kusoo dhawaada xubintaas ku-xiisaha badneeta kalamaan
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waryaada ree kalamaan bini'aadanka nooli taariikhda soo marta waxbuu ka bartaa soomaalida waxaa la ogaaday madaxdeedu wixii la soo maray ma oga bulshadeeduna wixii la soo maray ma oga oo waa qabaar moog cadceeddii soo baxday la macaambisha marka maalmahan waxaan maqlayaa hadalla aan sagaashankii maqli jiray hadalla weeg nin cabdulaahi dheere layidhaaha shalay shir jaraa'id qabtay wuxuu yidhi waxaan ahay afhayeenka kacdoonka muqdisho dadkuna waa inay kacaan marka waxaan la yaabana haddii la kaco xaggee la degayaa warnimayow hata ka hor anti la kahiya eelashila degi warnimayow haddaan la kicin maxaaladda jirtaa loo fadhi karaa war shacabka suudaan intay kaceen axamedka dhulka loo dhigay war balaay lala kaco dalkan kama jirtee dadka fidnada wadaa ha joojiyaan war waxaa la yidhi islaan baa diyo joogta ayaa roobka dul da'ay kadibna cirkay fiiriso dhinac walba in roobka ka soo socday aragtay markaasee waxay tidhi uduw islaan abaar kuma mudno marka ninka dhahaya balaayo ma jidho maanta muufadiisa ayaa isaga maraq ku jirto war hadda ka hor abwaan ku halqabsaday wadaaddaa roobka u dahay wuxuu yidhi islaantii dusheedii daruuruhu ku horeen dadku wada helmoodoo daadwararac bay tidhi marka ninkaan isgoysaa u xidhane warkiisa ka gudba awalan yaabaya magaaladan kontokotoka maalin kasta loogu dhimanayo ninka yidhi dhibka ma jiro war mas-uul dowladeed miyaad ka sugaysa inuu dhib kuu sheego war dhibka haddaan dawladdu sheegin annagaa sheegaynee waxaa la yidhi adigoo muwaadina haddii lagu xushmayn waayo oo qaraxyo kaa nixiye iyo jidad lagaa gooyey iyo lacag lagaa qaaday iyo war isu kaa raaco xaq waxaad u leedahay inaad gadato tooreeye intaasaan ku soo koobay ayaanan sii badin markhaati ka ahaada ninkaasu inuu toorrey gadanayo anigaa sheegaysaad u leedahay waxaan u malaynayaa inaad xabsiga ka dhex sheekay doontid war ninka dukaankii gaalkacay ee faca iska cila laga soo xihay muqdishuu rabaa inuu toorey ka gato war xabsigu ma kan cusuba mase waa kii hore
dagaalanin ilaami dagaalanin ilaami maylay ka dhaman talbeeri waayey talbeeri waay haana saka dhiman ma dagaalanin ilaami lankun war waxaa la yidhi dagaalka dan baa keenta damac iyo duruuftiiyo markii diiftu soo badato daacadduna yaraataa ummadi dan isu laysaaye waa shay duruuriya inay taa ku dirirtaa war dagaalka shabaab danuma keenine dulmiyaa wada dariiqyadaba dulmi baad shacabka uga xirtaye shabaabka waad soo daysaa warniyo berigii hore waxaan maqli jiray warkan b b c du ma sheegtay war riwaaniya b b c dan warkeeda iga dacyaala laga adeejiyey war maantay ugu darraydana dhegaysaniyow waxay yidhaahdeen dumarka taqaarka hore weyn iyo taqaarka dambe weyn teebaa fiican waana wax la yaaba ciwaan kalena waxay ku soo qoreen arooska maxaa subaxii sariirta loo eega iminka waxay soo qoreenan akhrisanayaa cudurkii loola jira aboole alamtara soo dhaaf marka maanta wixii ka dambeeya waa b b c soomaali jarjaran dareenkiika galo dareenkaad sheegtay may ay horta war anaa kuu fasiraya af soomaali waxay ku noqonaysaa barbaradka carruurta soomaaliyeed tibaftiraha laanta af soomaaliga b b c du wuxuu yidhi dadka soomaaliyeed waxa aan qorayno waa la yaaban yihiin laakiin ayagaa la qabsan doona anuguna waxaan kula talinayaa wararka la faafiyo iyo wararka aan la faafin ha kala barteen waa dhammaan wariyaasha soomaalida maanta jira siinkiiyo saadkaba ma kala saari karaan warwariyaashu waxa u roon iyo waxa u daran midnaba kala garanmayaan maalidoodu meeshii qorxu ka dhacay niman askaraa ku xanaaqo oo qori liifkiis ku garaacay wariyaashii kadibna taliyaha booliska qaybta weliyo cadde ee cabdifataax bashiir ayaa yidhi war saxaafaddu soomaalida kuwaan amnigooda sugan ay ka mid yihiine ha laga leexdo kadibna waxaan aragnay wariyaashiiu kala garan waayay kii difaacay iyo kii la diriray oo wixii oo dhan safka maray war korneyl cabdifataax bashiir ka mid maahan cimaamadleydii hore waxaa ku dhacday isxaan ha samayn shari kuuma timaadee warbax kasii maaha miyaad ula jeedaa warnimayo war ma haysiin ra'iisul wasaaraha galmudug diktor shiikh shaakir wuxuu sheegay raggii duleedka dhuusamareeb dadka shacabka ah ku dilay in gacanta lagu soo dhigay gaalkacyo kuwii shacabka ku laayana qaarna waa la soo qabtay qaarna waa la daba joogaa ha la yidhi war diktor shaakir cadaaladii hadda ka hor maxkamadda guracada ka dhacday kama rabnee cadaalad saxan ka rabnaa warnimaya wal isbaradi koonfur galbeed inoo galmudug kafaylatana la ogaadi madawiine lafta gareen may beerey dadka galmudug ha kajeedanoo koonfur galbeed roogaan lantiririkangarikooda daymuhungnah dayi kor ma jiroori anina may farin endirey haansho abnisho la sugi haaniyo dhiigsho deediyeen mayle kafadey haani deediyeen inoo birti kaa salan war madaxda galmudugba horay u yidhaahdeen galmudugna waa koonfur galbeed koonfur galbeedna waa galmudug marka dad wax ma garataa waxay sameeyeen galmudug oo dhan ha ku eedin waa lagu daba jiraa sida la sheegay
ay biloosh bir uus adiga hadday buuba waa la koofadee waa la eri widaay war ma haysaane yuusuf begeed wuxuu yidhi beledweyne hirshabelle ka mid ma aha waarane war ka qaadamayno war waara iyo nabad iyo nololayaanta waa isku fiicnaayeene dabageedyuu garab ka haystaa war hati koormay baa dheegi jiray webaga baludwiine amhaaradaa soo walaaqaydo soomaaliday ku xumaynaydaa hatireed may baa ka dhiyey kuriya anti gabar musaafaysadii webaga ka gudbiya eriyeedo lamada buunta aragaaw ka dambana gabarti biya ka dharagday webiga ka dhex dhimati hata hajaalkin ka hore webiga ka dhimaday beledweyne ka dhihi may ka faylahaytareed inoo isgaad webigii qaadayo asaa weheshanaaye dhenine warnimayo horta raggu kale nasiib badan ninna bajaajtan soo fuul baa laga diidaya ninna webigaa lala dabaalanaya warwar mahaysiine berire mid lala yaaba ayaa ka dhacday buundadii la dhisay war buunda lagu dhisi maayo bugtaa ku badana na dhegayso shabaabkii oo miinooyin aasayo ayagii ayay ku qarxadeen hadda miinadan waxaa la yidhi ninkii qaldaa mar damba ma qaldo war jasiiradda laamuba hata ka hor mayleerey iyooga meelka duugay aan kaga rahdi war wadaad xarakada u fadwooday wuxuu yidhi miinooyinka mujaahidiinta ku qarxay waa murtadiin warniyo war ma haysaane somalilan baa mid lala yaabo ay ka dhacday ceerigaabo agteeda ayaa waxaa laga taagay qoladan jaarkana calankooda markaasan rasaas intan huweynay ayaan lix qof ku dhaawacnay war dadka maxaad ku dusheen calankan lixdankii baa hargeysa laga taagayey war hargeysa waxaa la soo daaya waa xildhibaan dhakool waxaana lagu xidha oo marka hore oo yidhi waxaanu dowlad maahana waa jabhad war imikaba ha lagu celiyo hadduu qarankii somalilanba jabhad ku sheegay oo xabsiga liintaa ku cabee war waa runtiisu esana maaha wax war adeero halgankan kaalideeda soo cabnay maayi war taas igaala ka jawaabo yidhi kuwa kaalideeda soo cabsiiyaanna annagaan hadda idin madax war wax waalan baa tiina nugu kala wada waxaas war maahane waa idin leena waryaa waa leena annaga weeye annagaa ka dambeeya war xishooda waryaal xishooda war xishooda
way maasan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan guud ahaantaasi ku dhan yahay barnaamijka falaqaynta wararka uu soo saaray ilaa socodsiin anigoo xasana saaxiibka cumar axmed raxaam saxiifo u farsamay tan intaan barnaamijkan dib dib u kulmi doono nabaday saaxiibayaal
sidikeedi haw jire inalyay garaabido mar haddii laga gubay